بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد and إن شاء الله تعالى waxaan kelmado koobkooban aan ka odhan doonaa ilaahay tabaaraka wa tacaala xaqa addoommaha uu ku leeyahay ilaahay tabaaraka wa tacaala yacnii xuquuqda qofka bani aadamkaa lagu leeyahay dee aad iyo aad bay u fara badan tahay xuquuqda waxa ugu weyn ama waajibaadkayna saaran waxa ugu weyn ilaahay tabaaraka wa tacaala xaqa addoonka uu ku leeyahay addoonku inuu macrifo iyo marka aqoon uu u yeesho ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu inagu leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam xaq buu inagu leeyahay waalidku xaq buu inagu leeyahay jaarku xaq buu inagu leeyahay muslimiintu xuquuq bay nagu leeyihiin aqaaribta iyo arxaamtu xuquuq bay nagu leeyihiin shareecadeenna way in badan bay caddaysay fidrada saliimka ee saxda ahina yacnii xuquuqda lagu leeyahay waa ay sugtay waana ay taqhriirisay haddaba in sha allahu tacaala xaqa ilaahay tabaaraka wa tacaala inagu leeyahay oo tawxiidka ah inaynu wax ka tilmaanno macaanidiisa iyo aqsaamtiisa aynu wax ka tilmaanno in sha allahu tacaala ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu soo saaray uu soo diray rusul iyo ambiyuu soo diray rususha iyo ambiyadaa la soo diray wadiifadooda iyo shaqada ambiyadu ay hayaan waxay ahayd inay dadka ugu yeedhaan tawxiidka ilaahay tabaaraka wa tacaala rasuul kasta iyo nebi kastoo la soo diro dadka waxa uu ku odhanayay an icbudullah ilaahay keligii cibaadada u gaaryeela maa lakum min ilaahin hayru yacni malihidin macbuud kale ama cid kaloo xaq lagu caabudaa ma jirto cubuudiyada xaqa ah ama uluuhiyada xaqa ah waxaa iska leh ilaahay tabaaraka wa tacaala yacnii rasuul kasta iyo nebi kasta wadiifadooda iyo camalkooda intaasunbu ah inuu dadka u sheego xaqa ilaahay tabaaraka wa tacala u kuliyahay sida uu yidhi ibnu cabbaas ee ka ansaxday waxa u dhaxaysay aadam calayhi salaatu wasalaam iyo nuux calayhi salaatu wasalaam toban qarniba u dhexeeyey ibnulqayimna oo kodhane waana qowlka saxiixa ah yacnii nebi nuux iyo muddada u dhaxaysay aadam calayhi salaatu wasalaam toban qarnibaa tobankaa qarni macaasi way dhaceen oo dee horta dembi u dhacay waa kii labadii inan ee aadam uu dhalay waa kuwiis dilay kolle wax waa dhaceen haddana marka ay socotay aadam iyo xaawo intaas markii qoladii qowmu nuux nuux dadkii loo soo saaray markii shirkigii iyo kufrigii iyo macaasidii uu bilaabmay weliba dembigii ugu horreeyey qowmu nuux ka bilaabmay wuxuu ahaa shirkiga marka dadkii dee saalixiinta ahaa sawiradoodii ay caabudeen ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu soo diray nuux calayhi salaatu wasalaam awalu rasuul loo soo diro tawxiidka caddeeya nuux calayhi salaatu wasalaam ayuu ahaa marka nuux calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa awal rasuul dadkana ugu yeedhi jiray tawxiidka alfa sanatin ilaa khamsiina caaman yacnii kun laga reebay konton sannadood mooyaane inta kale dadka wuxuu ugu yeedhi jiray ilaahay tabaaraka wa tacaala tawxiidkiisa iyo xaqa ilaahay tabaaraka wa tacaala ambiyada iyo rusushu intaasumay dadka u caddaynayeen waana shayga waajibaadkayna saaran waa awal waajib waajibka ugu horeeya addoommaha saaran alcibaad waa tawxiidka ilaahay tabaaraka wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shaya ilaahay tabaaraka wa tacaala keligiina caabuda cid kalena halla simina oo halla wadaajinina ilaahay tabaaraka wa tacaala marka uu ina amray tawxiidka waajibaadka ina saaran shayga ugu horeeya ee aynu fahanno aynu macrifo u yeelanno ama aqoon aynu u yeelannaa waa tawxiidka ilaahay tabaaraka wa tacaala qofku inu fahmo oo uu aqoon iyo macrifo u yeesho dhinaca kale dembiga ugu weyn muxaramaadka dembiga ugu weynaa waa waxa tawxiidka ka soo horjeeda wa huwa ashirku dembi la galo oo qofku irtikaabo wax ka weyni ma jiraan ashirku billaahi tabaaraka wa tacala cibaadada ilaahay iyo xaqa ilaahay leeyahay isagoo cid kale la sima ama la maseeya ama la mushaarikay la wadaajiya marka tawxiidkuna waa waajibaadka ka ugu weynee ugu horeeya shirkiguna waa muxaramaadka ka ugu daran ee ugu weyn dembi la galo oo ka weyn shirkiga ma jiro wiil rasuulku calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa in badan buu u baray isagoo uga warramayey wuxuu uga cabsanayo iyo wuxuu uga baqanayo iyo dardaaran ayuu rasuulku u dardaarmi jiray calayhi salaatu wasalaam xadiiska mucaad uu soo saaray bukhaari iyo muslim ashaykhaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mida wuxuu ahaa mucaad radiifa nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ayuu neefka daabada la saarnaa xagga dambe kadibna rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo dee tacliim tawxiidka baraya waa mucaad ayaa waxa uu ku yidhi yaa mucaad miyaad garanaysaa xaqa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku leeyahay addoommaha xaqa uu ku leeyahay miyaad garanaysaa xaqa addoommuhu ay ku leeyihiin ilaahay tabaaraka wa tacaalana miyaad garanaysaa mucaad iyo dee saxaabaduba waxaanay cilmi u lahayn waxay u celiyeen ilaahay tabaaraka wa tacaala allaahu wa rasuuluhu aclam wuxuu yidhi mucaad ilaahay iyo rasuulka ayaa garanay yacni wakhtigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ama dee fii xayaatihi markii rasuulku noolaa waxaa la odhan jiray allaahu wa rasuuluhu aclam iminkana maxaa la odhanaya wakhtigan allaahu aclam iminka wakhtigeennana allahu aclamuun baynu odhanaya waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa geeriyoodo waa dhintay wuxuu yidhi mucaad wakhtigaa rasuulka uu la hadlayey rasuulkuna waa barayey allaahu wa rasuuluhu aclam buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam dariiqaduu ku keenay dee waa su'aal iyo jawaab su-aashaa iyo jawaabtaasina waxay u fiican tahay fahanka iyo intibaaha qofku inuu baraarugayo baraaruga iyo maskaxda uu qofku shayga xafidayo ayay u fiican tahay shayga su-aasha iyo jawaabta lagu keenay yacni mucaad suuragal maaha ama dee ma dhici karto inuu dardaarankaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee la weydiiye layidhi miyaad garanaysaa atadri yaa mucaad inuu iloobo suuragal maaha markaa nisyaanku su-aasha iyo jawaabta sida qaalibka ah qofku sheega ma iloobo dariiqadiisi waa ahlucilmiga iyo culummaduna waxay dhahdaan dariiqada cilmiga ama tacliinta waxa ugu nafciga badan dariiqada su-aasha iyo jawaabtu aad bay u nafci badan tahay intibaah baraarug fara badan baa dhacay kadibna rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu u tilmaamay xaqa ilaahay tabaaraka wa tacaala ku leeyahay qaala xaq ilaahay xaqa uu ku leeyahay cala alcibaad an yacbuduuh ilaahay tabaaraka wa tacaala xaqa addoommaha uu ku leeyahay waa inay ilaahay tabaaraka wa tacaala caabudaan alle isaga waa inay caabudaan oo dee cibaadadii ilaahay oo aanay cid kale la simin ama cid kale markaa aanay la wadaajin waxaqu lcibaadi cala allah xaqa addoommuhu ay ku leeyihiin ilaahay tabaaraka wa tacaalana inaanu ilaahay subxaanahu wa tacaala cadaabin cidda aan shirki la iman ee ka dheeraata ee cid kale aan la simin ee isaga caabudda ilaahay tabaaraka wa tacaala inaanu cadaab mucaad wuxuu yidhi afalaa ubashiru nnaas rasuulkii ilaahayow dadka miyaanan u bushaaraynayn dadka qodobkaa miyaanan u sheegin yacni waa bushaaro qofka dee shay farax gelinaya in looga warramaa la yidhaahdaa yacni miyaanan dadka u bushaaraynan tawxiidka qofka la yimaada inuu jinnada gelayo oo dee qofku tawxiidka lala yimaada inuu sabab u noqonayo qofku inuu jannada galo naarta inuu ka ilaalinayo tawxiidkaasi inuu ka ilaalinayo wuxuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam maye ha ugu sheegin waayo way isdhiganayaan oo dee ibtikaal iyoin isdhigtaan ayaan ka baqanaya xadiiskaasina waa xadiis bukhaari muslim baa soo saaray waa xadiis saxiixa ahlu cilmiga iyo culummada tawxiidka amadii culummada caqiidadu waxay ku keenaan kutubta sheekh moxamed bin cabdilwahaab fii kitaabi tawxiid waa axaadiista ugu horreeya ee kitaabkiisa raximahullah raxmatan waasaca uu ku keenay marka tawxiidku rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam dee in badan buu saxaabada u dardaarmay waxaa ka mid ah xadiiskii cabdillaahi bni mascuud akhwafu maa akhaafu calaykum waxaan ugu cabsi badanahay aan ugu baqay badanahay idinka baqanaya korkiinna shirkiga asqarkaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam way weydiiyeen shirkiga asqarkaa shirkiga aad nooga baqanaysaa muxuu yahay waa saxaabadii qaala arriya istusnimada inay ka baqanayaan buui calayhi salaatu wasalaam xadiiskaasina waa xadiis saxiixa waxaa kaloo ka mid a rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay weydiin jireen shirkiga uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam qaar ku yidhi miyaad garanaysaa ee dembiga ka ugu weyn maad garanaysaa inaad ilaahay tabaaraka wa tacaala u yeesho isagoo ku abuuray nig ama cid kaloo la mida ama wax u dhigma inaad ilaahay tabaaraka wa tacaala samaysato rasuulku markaa saxaabada axaadiista in fara badan buu dardaaraya isagoo tawxiidka u caddaynaya shirkigana ka digaya qofka dhinta isagoo ilaahay tabaaraka wa tacaala waxba aan la wadaajinayn dakhala aljanna qofka alle la kulma man maata isagoo laa yushrik billaahi shay-an alle wax kale aan la wadaajinayn inuu jannada gelinayo ilaahay tabaaraka wa tacaala marka axaadiis fara badan ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku caddeeyey tawxiidka iyo xaqa ilaahay shirkiga oo dembi la galo ugu weyn in badan buu rasuulkuna salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi uu ka digay sidaynu tilmaami doonno taasi waa taa markaa tawxiidka macnihiisa amade marka la qeexayaba tawxiidku waa ifraad ullaahi tabaaraka wa tacaala bilcibaada ilaahay in loo gaar yeelo keligii cibaadada iyo cubuudiyada in loo taxqiiqiyo oo keligii loo gaar yeelo leedo tawxiid in loo gaar yeelo rububiyada iyo inuu rabbi yahay inuu wax abuuray inuu maalik yahay tadbiirka iyo maamulkana in ilaahay tabaaraka wa tacala leeyahy asmaada ilaahay iyo sifaadka ilaahay uu leeyahay fiicanna in ilaahay tabaaraka wa tacaala keligii loo gaar yeelo wixii ilaahay uu leeyahay ee khasaaista ilaahay uu la gaar noqday cubuudiyada iyo rububiyada iyo asmaada iyo sifaadku leeyahay waa xaqa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu leeyahay in keligii loo gaar yeelo macnaheedu waa intaa tawxiidka shirkiga ka soo horjeeda de waa inaad fahanto shirkiga macnihiisa tafaasiishiisa waxa uu yahay markaa shirkigu horta haddaynu isweydiinno dee ma huwa shirku shirkigu waa maxay in badan baa dee laga digay rasuulkuu ka digay qur-aankuu ka digay haddaba shirkiga haddii la isweydiiyo muxuu noqonayaa markaa shirkigu waa taswiya waa simitaan ilaahay tabaaraka wa tacaala in lala simo cid kale lala simo wixii ilaahay uu khaas u ahaa ee ilaahay u gaarka ahaa ee cibaadadiisii iyo wixii uu la gaar noqday uu isagu lahaa in cid kale lala simo taswiya loola sameeyo haddaad cid kale jeclaato sida ilaahay loo jeclaado dee kaa shirki baa laydhaha haddaad ka baqato qofka dhintay sida ilaahay looga baqo oo kale haddaad amwaadda ka baqato kaa shirki baa laydhaha marka waayo ilaahayna waad ka baqanaysaa waxaan dhintay alkhawfu min alamwaat waxaad dhintayna uu ka baqanaya ma qofkaasuu ka baqanaya sida ilaahay looga baqo markaa taswiya في الخوف هذا هو الشرك شركك لا شيغيا اما تعريف بك يعني واحد تعشها شيء كلا sida ilaahay loo jeclaado ayaa shaygan u jeceshahay marka waa musaawad fil mahabba mahabbadii baad ka sintay alle iyo cid kale yani marka mahabbada waxa ugu sarreynaysa mahabbada ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo de mahabbada rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiiskii bukhaari muslim midkiin iimaankiisu yani ma noqonayo iimaan saxa إلى أن أهاضه أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين لما لا يتعلانه ودعيت كستوى إن كتعلانه الله كذبنا رسولك عليه الصلاة والسلام محبة رسولك عليه الصلاة والسلام إن محبة واجبة oo qofka saaran marka maxabada alle ayaa ugu sareysa maxabada ودت إلهي تبارك وتعالى وتعلانيا وعباده إلهي باسكاله جل وعلا مركا تعريف الشرك وتسوية بالله إلهي يقيك إن لسمه وحي إلهي وحق إليه إن لسمه لينا كاس مركا تعريف كيسو وصدا وانا سيدا علماء المحققين تا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب كيسا الاستقامة الحافظ ابن القيم كتاب كيسا يسوي مدارس السالكين هي كتب تكلا أهل العلم يقيل كتبة سيدا سيمركا كنت تعريفيين شرك بينو يهي مساواة يسمتان وحي إلهي لها يعد كلا إن لنصمه وتعريف كالصحبة الشرك أوليا marka shirkiga iyo tawxiidka qofku inuu kala garto waa shay muhiim laakiin waxa ayaan darro ah ama waxa qofku uu ka naxayaa dad fara badan oo odhanaya shirkigu maba jiraba allahu aclam talow ma jahli bay ka tahay mise way iska indha way arkayaan oo indhahay markay iska ridayaan dadka qaar baa odhanaya shirkigan laga warramayo iyo waxaan lagu beer caddaaday iyo tawxiidkan la sheegayo dadku waa muslimiinoo maba jiraba markaa taa dee waaqaca isagoon cid kaleba ka jawaabin waaqacaaba caddaynaya yacnii caalamka manaadiqda ama dhulka qaar ka mida laba boqol oo qabri ayaa lagu dawaafaa intaasoo meelood weliba dee meeluhu waa kala gaargaar meelaha qaar ka mida xabaalo waxaa jira loo alaabta loo qaato loo rexlaysto safar loo galo lagu dawaafo la dhagax tuuro calaamada la marsado de weliba aad bay u dhici jirtay shay baciidana ma weliba dee beledkeenna way jirtaa meelo badan oo waxyaabaha noocaasa lagu sameeyo oo dee dhaca ya markaa taasi waa shay waaqac dadka qaar ka midi way dhacday inay xabaalaha ku dawaafaan dadka qaar ka midii xabaalaha way isku masaxaan camuudda xabaalaha ayay dadka qaar ka midii soo qaataan way dhacday dadka qaar ka midii subxaan allah isagoo dawaafaya kacbada oo hadda dawaafaya ama kaa horreeya ama kaa dambeeya ayaa wuxuu odhanayaad maqlaysaa madad madad yaa rasuul allahi madad madad yaa rasuul allahi yacni de wuu dawaafayaa kacbadii wuu dawaafayaa laakiin ayaan daro ma fahansana madad madadkan uu istiqaasada iyo gargaarka uu ka dalbayo ilaahay tabaaraka wa tacaala qayrkii waxa uu ka dalbayo ee dee shirkiga iyo kufriga gaalnimada uu ku dhawaaqayo waa ayaan daro ma garanaya marka dadka dad weliba dee cilmi u saaxiiba oo cilmi sheeganaya ayaa waxa u haystaa shirkigan la sheegayaa inaanu jirinba dadka qaar ba haysta oo dee ama dee ducaad sheegta ama culummo sheegta ama a'imo sheegta oo waaweyn oo meelo badan oo idaacada ka hadla ama dee maxaan kudha jaamacada dhiga ayaa odhanaya maba jiraba ama qanadka waaweyn ka hadla ayaa odhanaya wax shirki la yidhaahdaa maba jiraba subxaan allah hada buhtaanun cadiim yacni shirkigu waa jiraa intaasoo meelood iyo intaasoo manaadiqna dee way jiraan xabaalo lagu dawaafo la caabudo haddii aanu qofku isagu arag dee waa jiraan baaraka allahu fiikum marka dadku aad iyo aad baanay u fahamsanayn weliba dee si qoto dheer ama si xeel dheer ayaanay u fahminba macnaha tawxiidka shirkiga la diidayo muxaramaadka sinada iyo sariqada xaditaanka iyo maxaanku idhaahda tuugnimada waxaa ka weyn shirkiga ka weyn marka qofku waa inaanu da iska odhan ama waa inaanu ku celcelinba wax iska isagoo iska fudaysanaya u arka wax fudud isagu arkay bal jaamacadaha madaaris masaajidda waaweyn ayaa maxaanku idhaahdaa istiqaasada biqayra laga banneeya meelo waaweyn baa laga banneeya markaa taasina dadka qaar ka mida hadallada waa ku celceliyeen laakiin de qofku waa uu ka naxayaa walaa xawla walaa quwata ila billah waxaa kaloo ka mida waxyaabaha dadku ay aad ugu dhacaan ama dadku ay dadka muslimiinta ay ku dhacaan inaanay aad u fahansanayn dadka badankoodu kelmadda tawxiidka inaanay aad u fahamsanayn oo imminka kelmadda tawxiidka macnaa laa ilaaha ila allah kutubta tawxiidka yaryar usuulu alaaa kitaab tawxiid kashfu shubuhaat masaa'il jaahiliya kutubta muctaqadka caqiidada saxdaa ka warramaysa caddaynaysa waxay markaba fasiraan tafsiir dee saxa ama dee mafhuumkii saxda ahaa ee kelmadda laa ilaha illa allah meelo fara badan xataa xataa kutubta qaar ka mida kutub waaweyn oo la qoray oo dee maxaanku dhaha mu'alafaat musanafaat kutub lashaacira kutub suufiya kutub fara badan markaad sidaa u egto macnaa laa ilaha illa allah way qaldayaan kutubta xataa qaar ka mida laa ilaaha illa allah waxaa ku taalla qaar laa qaadira cala alikhtiraaci ila allah ma jiro qof awood u leh oo wax ikhtiraaci kara ama shay keeni kara alla mooyaane yacni cid awoodle ma jirto alla mooyaane haye ma tafsiir saxa markaa mise waa tafsiir qalada waa tafsiir dee waa khata weeyaan yacni waa qofkaasi muu fahmin macna laa ilaha dadka qaar ka midii waxay laa ilaaha illa allah ku fasirayaan waa yaqiinta saadiqee dhabtaa in qalbiga la geliyo yaqiinta faasidka ahna in qalbiga laga saaro markaa dee laa ilaaha illa allah ee rususha iyo ambiyadu in badan ay ku celcelinayeen muu fahmin kelimata tawxiid macnaheedii saxda ahaa weli kaasina muu fahmin marka waa inuu dib u dhigto kitaab alusuul alaaa kitaab adduruus almuhima alcaqiida asaxiixa kutubta yarare muqararaadkaa hadduu dhigto si fiican buu macnaa laa ilaha illu fahmi dadka qaar ka mid iyagu waxay ku fasiraan oo markaba ay ula kacaan xaakimiyada iyo xukunkay qaarna ula kacaan oo dee laa ilaaha illa allah xukunka waxaa iskale ilaahay baa iskale qoladaasina may fahmin macnaha kelmadda tawxiidka macnaheedii saxda ahaa kuwaasina may fahmin masaakiin yaa laytahum hadday dhigan lahaayeen kutubta tawxiidka iyo kutubta sunnaha ee yaryar ee culammada ictiqaadku kutubta ku naskirayaan way fahmi lahayen kuwaasina kelmadda tawxiidka marka qoladii carabta ahayd qoladii qorayshta ahayd abujahal iyo abulahab iyo abujahal iyo abulahab rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu ku yidhi quuluu laa ilaaha illa allah waxaad tidhaahdaan kelmadda laa ilaaha ila allah dhaha markuu ku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh markiiba way fahmeen carabtu kelmaddani macnaha ay leedahay ee saxda ah muqtadaheeda madluulkeeda waxay keensanayso waxay sugayso iyo dee xataa waxay diidaysa markiiba way fahmeen carabtu waa kuwii carabtu dee diiday waayo laa ilaaha illa allah macnaheeda saxdii waa maxay tafsiirka saxda ahi tafaasiirtu way fara badan yihiin laakiin tafsiirka saxdii waa maxay macbuud xaq lagu caabudo ma jiro aan alle ahayn cibaadada xaqa ah allaale cid kastooo cibaado loo sarfiyaa ama loo leexiyaa cibaadadaasi waa baatil ama malag ha la caabudo ama nebi ha la caabudo ama weli ha la caabudo ama qubuuro ha la baryo cid kasta oo alla sakadii tabaaraka wa tacaala loo leexiyo cibaado waa shirki sarfu alcibaada ligayr illaahi tabaaraka wa tacala waa maxay shirkun يعني waxa kamida qawaacida tawxiidka lagu celceliyo shay cibaada in la sarfiya oo cid kale loo sarfiya aan Allah ahayn jalla wa ala wa shirkun akbar yani wayna fahamta hatta cilmi aad u leedahay si waliba dee daqiiqa oo aan dee cilmi dhagood waana ku noqonay ilaa waa lagu weydiin doonaa maal yawm alqiyaama dee waa la isweydiin doonaa kelimaadkan يعني إلهي وحو قفك كسبيا قولك ثابت كا كلمة التوحيد كا استحضا هي مركا وين الثالثة هي وحي سقيسو هي وحي ديسو العلم بمعناها نفيا وإثباتا حتى شروط ضد لا إله إلا الله إلا الله وين تقال أن عرفتي أمد قلدي قريش تاعي كفار تاعي المشركين تاعي وحي فهن سنايين كلمة الرسول كلها يكون واقع عليه الصلاة والسلام وين ديدين miyuu ka dhigayaa aalihadii iyo macbuudaadkii kale ma wuxuu ka dhigayaa wax allaala wixii kale aynu bari jirnay inuu ilaahay u sii badberi jirnay ilaahay aynu ina sii gaarsiin jiray waxyaabihii ficficnaaya alle loo mari jiray ma wuxuu ka dhigaya baatil buu ka dhigaya waayo waxay garanayeen waxyaabahan loo marayo ilaahay hawlaa shufacauna cinda allah oo waxay odhan jireen waxyaabahan asnaamtan iyo waxyaabahani waanu ognahay waxba ma abuuraan ilaahay baa wax abuuray bay yidhaahdeen carabtu laakiin kuwan aanu baryaynaa waxay inoo dhowaynayaan ilaahay tabaaraka watacaala baynu dhoweynayn saasay marka carabtu way ictiqaadsanayeen haddii la weydiiyo man khalaqa samaawaati walard haddii la dhaha samaawaadka yaa abuuray dhulka yaa abuuray waxay iqraarinayeen ama ictiqaadsanayeen ilaahay baa abuuray bay carabtu odhan jireen abulahab iyo abujahl iyo haddii la dhaha yaa abuuray samaawaadka alla abuuray waxaan kalena ka warrama kuwan kale ama asnaamtan yaryar iyo inteedan yaryaraan wadanaa waxay noo dhowaynayaan ilaahay agtiisa noo dhowaynaya saasay markaa aaminsanay marka way fahmayeen kelmadda laa ilaaha illa allah inay diidayso wax kastoo alla sokadi loo maray ama saalixiin ha ahaado ama awliye ha ahaado أو أصنام أو أشجار أو أحجار وحكستو الله سكدي الله مرة إناني عن سحمين أمينا دقالك rasuulka dhex maray ee de dhiigga lagu daadiyey maalka lagu xalaashaday dhiigga lagu daadiyey de waa kelmada macna la ilaha illallah wal iskuus rasuulkuna wuxuu lahaa macnaheedu in kelmadii la ilaha illallah sideeda haloola yimaado iyaguna way fahmeen kelmadii way diidanayeen kelmadii oo de waxay diidanayeen in la yidhaha cibaadaadka ha loo leexiyo alle keligii tabaaraka wa tacaala ha loo leexiyo intaasay yihiin markaa diidanayeen marka waxaa ka mid a waxyaabaha ina saaran inaynu fahanno fahmu kalimati altawxiid macnaheedii saxda ahaa inaynu fahanaa waa waajib sharciya oo ina saaran dee diintaada inaad fahamtaa ama diintaada aad macrifo u yeelataa weliba waa waajib cayniya waa fardu cayn ma aha fardu kifaaya inaad fahamto kelmadda tawxiidka waxa ay sugaysa iyo wax kaasina waa khata aad u fara badan weliba aad buu dhacaa markaa taana in la fahmo oo qofku aad iyo aad kelmadda laa ilaaha illa allah shuruudeeda macnaheeda tafsiirkeeda inuu la socdo waayo waxbaa burinaya dee kelmaddii laa ilaha illa allah shirkigay diidaysaa kufrigay diidaysaa waxyaabo badan bay dee markaa ay diidaysaa marka qofku taana inuu fahmo waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha dadku ay isku qaldaan ee tawxiidka dhaawacaya dadka saalixiinta dadka saalixiinta in la weyneeyaa oo la jeclaadaa oo la taqdiiriyaa muwaalaatun la xidhiidhiyaa dawaasha innakayna saaran in loo duceeyo dembigooda alla ha dhaafo ilaahay ha u naxariisto oo dadka saalixiinta in badan loo duceeyo laakiin taa macnaheedu ma aha in dadkan saalixiintaa meel lagaga dhacayo ama dadka saalixiinta in dee lagu xadgudbayo dee taa macnaheedu maaha marka waa inaad kala qaaddo laba arrimood shaydaankuna laba arrimood buu kuu sawiraya dadka qaar ka mida waa kanoo saalixiintii iyo sidii loo tacdiiminayay iyo waa la weyninaya siduu leeyahay saalixiintan maxaan ku idhahda la xidhiidha dadka awliyada ayaa weyninaya siduu leeyahay ayuu aakhirka baryaya ama aakhirka caabudaya halkaa madkhal min madaakhil shaydaan baa soo galay haddii uu saalixiintii de xaqiro uu ka tagana waa madkhal min madaakhil shaytaan marka qofku inuu sameeyo inuu dadka fiican jeclaado dadka muuminiinta dadka atqiyada ah ee ilaahay ka cabsada inuu jeclaado laakiin dee xaqoodana inuu uu siiyo mansilada iyo martabada iyo halka darajada la dejiyeyna inaanu dee dhaafin inaanu qofka dhintay waxba weydiisan inuu u duceeyo yacni xagkooda inaanu dhaafin ayaa iyaduna taasila muhim alguluwu fi saalixiin wuxuu ka mid yahay waxyaabihii ugu horreeyey ee uu ka dhaco shirkigu yacni qowmu nuux waxay ku talax tegeen yacni wuxuu ahaa alguluwu fi saalixiin marka alguluwu fi saalixiin inuu qofku iska ilaaliyo xataa rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam dee rasuulkeenna salawaat ullaahi wasalaamu calayh waynu ku salliyaynaa waynu raacaynaa dariiqadiisii laakiin dee macnaheedu ma aha rasuulka calayhi salaatu wasalaam in mansiladiisii iyo martabadii ilaahay uu dejiyey oo dee cabduhu wa rasuuluhu waana addoonkii dee waana rasuulkii alleh sifadaa labadaa wasfiyee lagu sifeeyey cabduhu wa rasuuluhu inaanu qofku dhaafin xaqa aluluuhiyana xaq kuma laha rububiyadana xaq kuma laha calayhi salaatu wasalaam marka qofku arrimahaana inuu fahmo rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiiska uu soo saaray alimaam albukhaari min xadiis ibn min xadiis cumar rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ha igu talax tegina ammaanta la ammaanayo amada nebi ammaanka rasuulka la ammaanayo aniga ha igu talax tegina sida nasaare ay ugu talax tagtay ibnu maryam ciisa calayhi salaatu wasalaam anigu waxaan ahay addoon alle ayaan ahay waxaad tidhaahdaan cabduhu wa rasuuluhu waa addoonkii alleh waa rasuulkii alleh intaa dhaafinin markaa shayddaanku walciyaadu billaah dee waxbuu kuu samaynaya nebi ammaan marka waxa laga yaaba nebi ammaankaa dee inuu carabi ku akhriyayo ama qasaa'id baan akhriyaabuu odhanaya ama dee adkaar baan akhriyaabuu odhanaya shaydaankuna ugu soo dhuumanaya waxaa laga yaaba inuu idhahdo waxbaan akhriyaya oo maqribkiina ku dhaafto cishaaygina ku dhaafo salaada subaxna ay ku dhaafto mid nebi ammaan baa mise waa waa khuraafaad ya waa khuraafaad weeye waayo shaydaankii ayaa halkaa u sawiraya marka walciyaadu billaah siduu leeyahy waan waan khalaaweeya qasaa'id baan akhriya waxan baan akhriya siduu u leeyahay ayuu waxaaba dhacdaba inuu khadkaba weydaarto ayaaba dhacdaba baaraka allahu fiikum marka taa saalixiintana inuu xaqooda la siiyo dee alla u baryo u duceeyo laakiin inuu iska ilaaliyo shirkiga iyo kufriga iyo inuu xadka dhaafiyo inuu fahmo rasuulku calayhi salaatu wasalaam anigu waxaan ahay bashar idinkoo kale ah waana iloobaya siday u ilowdaan marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam dee waa bashar waxa qaybkana ma oga dembigana rasuulku ma dhaafo calayhi salaatu wasalaam jannadana miftaaxeeda ma hayo miftaaxa naartana ma hayo cali bin abi taalibna miftaaxa jannada ma hayo ee xasanna ma hayo xuseenna ma hayo faadimana ma hayso waxa haya ilaahay tabaaraka wa tacaala rasuulku calayhi salaatu wasalaam maalinta qiyaamaha uu shafaaco qaadi doonaa taasina shafaacadu waa shay xaqa maalinta qiyaamaha inuu iman doono inuu ku sujuudi doono carshiga hoostiisa in la odhan doono weydiiso waa lagu siinayaa inuu shafaaco dalbi doono ilaahay baanu dee weydiisanaya idanka alle iyo amarka alle ayay taasina shafaacaduna ku dhacaysa markaa taana qofku inuu iska ilaaliyo waa waxyaabaha qawaadixda dhaawacaysa tawxiidka iyo waxyaabaha qofka ka dhaca waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha dhaca dadka qaar ka mid a walciyaadu billaah marka ama ay xanuunsadaan ama isaga xanuunu ku dhaco ama dee ciyaalkuba ay ka xanuunsadaan ama maxuu kale wax ku dhacaan ayuu markaba wuxuu u tegayaa markuu tusaale ahaan ku yara adkaato de dhakhtarradana uu ka yara quusta ama tusaale ahaan ayuu wuxuu u tegayaa hebel ayuu odhanaya waa oday faaliyuu u tegaya ama dee habar faalisuu u tegaya fooxisu ama markaa wuxuu u tegaya qof saaxiraa buu tegaya wuxuu odhanaya allah gabilay baa lagu sheegaye barbaraa lagu sheegaya acuudu billaah qofku waa inuu kitaabka iyo sunnaha uu weydiiyo maxaa laysku daweeya haa waynu ognahay ilaahay tabaaraka wa tacaala hadduu cudur soo dejiyo dee dawuu soo dejiyaa muxuu idhi salawaatuullaahi wasalaamu calayh ha isku dawaynina shay xaaraan ha isku dawaynin ama de shay gaalnimo ah dee ma dawuu kuu noqonaya diintaadina waad ku ciyaartay dawona kuu noqon maayo waa wax dadku qaar iska ictiqaadaan hebel baanu geynay waa qofta wax laga wax sexra ama faaliya ama markaa diintaada ha siisan xataa waa lagu imtixaamaya waa inaad sabirto xataa hadduu xanuun kugu dhaco ood weydaba tusaale ahaan waqti waqtiyada ka mida dawaad weydo ilaahay uu iimaankaaga la imtixaamay xataa waa inuu qofku da sabra weeyaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofka u taga caraafa mid wax sheegsheega ama de mid faaliyaba u taga oo wax weydiiya oo rumaysta waxa uu leeyahay laga aqbali maayo salaad arbaciina leylatan afartan habeen afartan habeen salaad laga aqbali maayo nebigu rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa laba boqol iyo dhowr iyo afartan salaadood ayaa dee cirkaa oo meel allaala meel ay oo dee aan laga aqbalayn buu leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam أحاديث كلا وحد صار وري حديث أبي هريرة فقد كفر بما أنزل على محمد يعني وحا كقالوا بي كفر وحي لغو سودتيي محمد عليه الصلاة والسلام فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام مركا إن الله تقول ذاتك فاليا إيو ذاتك وحشاك شاكا إيو ذاتك إن لسكا إلاليو سؤال horta way fara badan yihiin dadka wax daweeyaan hebel baa daweeya berberaa lagu sheegay mee burcaa lagu sheegay mee waxaa lagu sheegay hawdka mee waxaa lagu sheegay waqooyi qofba waxbuu dee sheegaya qaarba kore wax xariif baa leeyihi mid baa odhanaya mee waxbaa laga sheegay maxaa lagu kala yaqaanaa in fara badan dee dadku way isweydiiyaan waxa lagu kala saaro ka dee runta sheegaya dee caafimaadka ee dabiibka ee dee saadiqa runta sheegaya iyo ka khuraafiga waxaynu ognahay aynu naqaanaa haddii uu yidhaahdaba magaca magacii hooyadaa ii sheeg kii aabbahana ii sheeg hadduu halkaa ka bilaabo ahlucilmigoo dhan culimmada tawxiidka ilaaliya waa calaamad caddaynaysa inuu yahay qof faaliya ama jinka iyo shayaadiinta inuu la shaqaystay caddaynaysa qodobka isaga maxaa magaca hooyadaa iyo maxaa ka dhaxeeya miyaa la isku dhufanaya mise waa la kala jaraya talow yaa miyaa kala jaraya magacaaga iyo magaca hooyada iyo ka aabbaha iyo xanuunka maxaa isku xidhay waa su-aale baaraka allahu fiikum waxaynu ogaanaynaa inay tahay caqiide faasida oo baadila oo khuraafiyo shirki ku salaysan oo inuu shaydaan adeegsanayo istikhdaamu shayaaiin shaydaanka ilahay baa laga magan galaa soo innaka mar kastaba nidhaahda acuudu billaahi min ashaytaan acuudu billaahi samiici alcaliim min ashaytaan arajiim min hamsihi wa nafqihi wa nafsihi soo innaka salaada mar kastaba isticaana shaydaanka layska naaro kaydka shaydaanku kaana daciifan shaydaanka iyo kaydkiisu waa daciif baaraka allahu fiika marka caqiidadaada ilaali haddaad xataa ka baqato jinka ama tidaahdo waxbaan u gowracaya shirki baad ku dhacaysa dadka qaar ka midii waa loo tagaa waa macruuf waynu ognahay waa loo tagaa wuxuu odhanaya digaagad madow ee soo qad oo xaggeen la tagaa haa aqalka dabadiisa soo garan maysid haa waan gartay dabada aqalku marka dabadiisa ka wareegto halka ku gowraco imisada cishaayiga sideed iyo barhka markay tahay halka ku bire acuudu billah sideed iyo barhka habeen digaagad madow makaan fulaani meelsha halkaana gee بارك الله وخرافات وشرك وين ولا بارك الله فيك وحاسنا ماها عافمات iyo dib saxa iyo dawo saxa walaalayaal barakallahu fiikum dawada saxda ahi de qofka quraanka lagu akhriya adkaarta lagu akhriya faatixada lagu akhriya muawadateynka lagu akhriya saliida xabata sawda la mariya zeeyda saytuun baa la mariya dawooyinka caadiga xataa ee ilaajka waxa jira waxyaabo tajaarub caadi lagu ogaado saxa oo de dibiga maxaan ku ilaadaa ama dawooyinka caadiga farmasiga caadiga dad dawo ka qaadato waa shay cilmi ku sugnaaday waa shay tajribo iyo khibrad ku sugnaaday wax i'tiqaad ama caqiido taabanayna de ma hadad ku tiraahdo madaxay xanuunaye kii biririxdaysiin de waa shay walaalayaal bannaan weeye waana shay xalaalo weeye laakiin ictiqaadka la ictiqaadayo halkaana gee sidaana ha ahaato waxaana ha ahaato بارك الله فيكم وحكو جرت عقيده فاسده وحيابها نوعا ولا ليال الا اسكا الهاليو والله كتاب فري ولما ان بدن بين ميغا كنا قانا او هبل بو كتاب فري او اسماعيل بو كتاب فري او داير بو كتاب فري ولا ليال وحاسي وعقيده فاسده دوين كول مقانا دودا وحيابه بدن با كتاب كي سنه كجيره oo de dawo sharci ah dawada cilmiga caadiga lagu ogaado iyo khibradda lagu ogaado barakallahu fiikum marka qofku inuu arinta iyada ah uu la socdo waliba dadka marka wax ku yara dhacaan ee dadka wax ku yara qabsadaan ee tusaale ahaan xanuunku yara adkaado ama dhowr sano uu yara dawaho ayuu cararaa barakallahu fiika sabir wa inaad qadarka ilaahay tabaaraka wa tacaala warramaysaa rasuulku muxuu yidhi xadiiskii dheeree jibriil ee wa an tu'mina bilqadari khayrihi wa sharrihi qadarka waa in la rumeeyo walaalaya ta kale qadarka ilaahay ha ictiraabin waxaa ka mida caqiidada faasidka waxaa ka mida inaad qadarka iyo xukunka ilahay inaad ictiraado ood ku tiraa waxa maxaa laygu sameeyey ama yani maxaa lay imtixaamaya waxbaa lay daba dhigay baryahanba waxbaa ay daba socday walaalaya hadallada noocaasi qadarka ilaahay baa dhaawacaya ha odhanin afcaasha ilaahay iyo qadarka alleh ha odhanin lima kelmadda lima laa yuqaalu lima fii afcaali illah walaa yuqaalu kayfa fii sifaati illah baabka qadarka alleh lama idhaahdo lima lama idhaahdo waayo ilaahay laa yus'alu camaa yafcal wa hum yus'aluun ilaahay wuxuu isagu qadarayo ee uu samaynayo alle jala wacala lama weydiiyo marka qadarka ilaahay ictiraad haddii musiiba kugu dhacdo iska sabir ilaahay tabaaraka wa tacaala dadka saabiriintaa ajarkooda uu siinaya uuna u dhammaystiraya uuna u oofinayaa tabaaraka wa tacaala baaraka allahu fiikum qofka sabra xataa ku dadaala inuu sabro ilaahay uu sabirsiinaya xadiiskii bukhaari muslim qofka dadaala isi sabirsiiye xataa ee dee caqiidadiisa isi sabirsiiya ilaahayna uu sabirsiinaya qofka lama siiyo cadaa iyo bixin ka khayr badan oo ka waasicsan waxa sabirka la yidhaa ayuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam min xadiis abi saciid radia allahu tacaala canhu marka sabirka la noolow iska sabir ayuub calayhi salaatu wasalaam nebi ayuub xadiiskii bukhaariga siddeed iyo toban sannadood buu ayuub calayhi salaatu wasalaam uu xanuunsanay iska sabray ilaahay baa ka dulqaaday xanuunkii markii dambe markaa dhowr iyo toban sano xataa haddii aad xanuun kala noolaato iska sabir kufri iyo shirki iyo saaxiibbaa lagu keenaya iyo way adkaatay waxaynu tegaynaa arabsiyo ama halkan baynu tegaynaa inuu qofku iska ilaaliyo diintaada waa inaad u sabirto waa inaad u dulqaato baaraka allahu fiikum marka waxyaabahana aad bay u dhacan in iska ilaaliyo waxaa kaloo ka mid waxyaabaha halista ah ama dee tawxiidka dhaawacada ee waxyaabaha muhimka ah masaa-isha tawxiidka muhimka ah dadka qaar ka mida haddii la yidhaahdo ilaahay mey waxay in badan yidhaahdaan ina allaha fii kulli makaan walaa xawla walaa quwata illa billah walaalayaal rasuulka calayhi salaatu wasalaam inan yar jaariya oo addoon yar rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi ayna allah ilaahay mey qaalat fi sama ilaahay carshigu ka sarreeya markaa masalada weliba way dhacdaa dadka markaad ku tidhaahdo ilaahay tabaaraka wa tacaala mey waxay ku odhanaya ilaahay meel kasta miyaanu joogin iminka haddii aynu dariiqaa marno ama magaalada oo la yidhaahdo alle mey ilaahay meel kasta wuu joogaa bay odhanaya taasina waxay ka mid tahay waxyaabaha tawxiidka iyo diinteenna dhaawacay ka mid qur-aanka iyo sunnaha in badan miyaanad akhrisan in badan kitaabkii sunnada miyaanad ku arag iyagoo ka warramaya ilaahay inuu carshiga ka sarreeyo alraxmaan ilaaha raxmaanka ahi cala alcarshi ayuu carshiga ayuu istawa ka sarreeyey waa culuwi iyo irtifaac ilaahay wuxuu kor ka noqday carshigiisa tabaaraka wa tacala marka caqiidada saxda ahi ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka sarreeyaa carshigiisa iyo khalqigiisa korkooda fowqa khalqihi ayuu ahaday marka laysu geeya bay culimmadu yidhaahdeen adilada iyo nusuusta caddaynaysa ama fasiraysa culuwiga ilaahay tabaaraka wa tacala iyo sarraynta ilaahay fasiraysa alfa daliil wuxuu leeyahay ibnulqayim bal alfaani laba kun oo daliil ayaa loo haya ilahay inuu sarreeyo xaggee adilada miyaanad cilmi u lahayn miyaan waxaasoo daliila oo qur'aanka iyo axaadiista sunnada annabawiya ee saxiixa ah miyaanay ku sugnayn ilahay inuu sarreeyo jalla wacala waa maxay dadka marka la weydiiyo iska odhana ilahay meel kasta u jooga marka taasina waxay ka mid tahay waxyaabaha ictiqaadka aad u dhaawacaya ee dee tawxiidkeena dhaawac marka waa inaad barato dee tawxiidka xaqa ilahay kugu leeyahay wayna taqaano tawxiidka wayna taqaano asmaadii sifaadka ilaahay iyo ilaahay wuxuu ku sifaysan yahay baaraka allahu fiikum waa inaad taqaanaan waa inaad kala saartaan saasoo kale waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha tawxiidka aad iyo aad u dhaawacaya ee arriya istusnimada qodobka sheegaya istusnimada rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaan idinka cabsi badanahay shirkiga asqarkaa buu yidhi waxay yidhaahdeen waa maxay shirkiga asqarkaahi wuxuu ku fasiray salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi qaala arriya markii la weydiiyey wuxuu yidhi waa istusnimada marka istusnimadu macnaheedu inuu cibaadaysto qof u cibaadaysanayaa uu tukanaya laakiin wuxuu u tukanayaa si dadku ay u arkaan ama dadku ay u maqlaan i arkaaya ama ay maqlaan ama dee wuxuu ilaahay u xusaya carabku dee ilaahay wuxuu iska dhigay qof xusaya si dadku u arkaan ama dadku wuxu dhigaya si dadku u arkaan marka waxyaabahaasi waa istusnimo marka qofku inuu iska ilaaliyo weliba shaydaanku dee madaakhil fara badan buu qofka soo gala inta uu dadaali karo inuu ka dadaalo riyaaga iyo istusnimada weliba waa shay khatiira oo dee halisa oo quluubta kolba ku soo dhacaya بارك الله فيكم إن لسك إلى اليوم إلهي تبارك وتعالى وعين ويديسننا إنه الرياق يستسلم هذا وإنك إلى اليوم ويا عمل كان وادي برينيا عمل كان وافي السادينيا آد آد بانو غفافي صدح لو قهر رأيا النار تلقوا قبيو رسولك عليه الصلاة والسلام مكورمي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقف قرآن كي أبرتي سلوي إلى هذا أمانان وإلى هذا هو قاري هو قاري ويا ودتكو أمانان إلى هذا وصدا يسمى وعالم ويا مركا وحيابه نوع عاسا وحيابه خطرت بدن ee diinta iyo dhaawacaya marka waliba dii ardayda iyo inay aad iyo aad uu iska ilaaliyo waxyaabaha qalbiga ku dhacaya ee istusnimada uu iska ilaaliyo waxa kale kamida waxyaabaha ee tawxiidka la xidhiidha mafhuumu tawakkul kelmadda tawakkul ilaahay tabaaraka wa tacaala in la tala saarto waxay ka mid tahay waajibaadka tawxiidka ee nasaaran marka ilaahay tabaaraka wa tacaala in la tala saartaa oo ictimaadka qalbiga qofku markuu qalbiga ka cuskanayo inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala cusbo wax allaala waxa ictimaadka qalbiga ilaahay u badan la cuskanaya jalla wacala marka laba arrimood inaad kala saarto waar wixii asbaaba ee asbaabtii adduunyada iyo asbaabtii saxda ahayd dee qofku uu shaqaysanayaa uu dadaalaya iyadu waa asbaabtii laakiin qalbiga waxaad ka ilaalisaa sababta inaad cuskato marka laba arrimood kala saar qalbiga waxa loo faaruqiyaa ilaahay tabaaraka wa tacaala faaruq oo qalbiga ilaahay bas kale اعتمادك الثقة بالله تعالى قلبك إلهي تبارك وتعالى إلهي بأمر كلا مركا قلبك إلهي إنبال الله تفرق لي مركا دي قفك وما شقتك أما عمل وطاء أما وحسمين هنا وأسباب الله إله دو الله مني حركات كيد غدقات الله مني وشيء كستوى الدنيا إلهي سبب بوسمي قفك إما كتصالحان raadinaya walad ama dee ciyaar raadinaya dee waa inuu guursado waayo suuragal maaha awlaad ama ciyaal inay iska soo daataan ama inay soo dhacaan waayo dee sababba loogu tagay haddaanad guursan walad meenaysa marka adduunyadii asbaabteedii iyo musababaadkeedii way isku xidhan yihiin ilaahay jalla wacalaa asbaabtii iyo musababaadkeedu kownkuu isku xidhay marka sababtina waan la imanayna laakiin qalbiga waxa loo faaruqinaya ilaahay tabaaraka wa tacaala baa loo faaruqiyay haddaad qalbiga ka yar cuskataad tidhaahdo allah shaqo fiican baad haysataaye allah basaboor fiican baad sidataaye oo qalbigu uu u iisho sababtaa ama shaqadaadaa yar ama baa waxaad sidato wax qalbigu uu ictimaado sababta shirki asqaray noqonaysaa marka qofku inuu qalbiga in badan ka ilaaliyo waxyaabaha shirka marka in lagu dadaalo tawakulka ilaahay la tala saaranayo qulubteenna waa daciif aad iyo aad buu weliba u hooseeya oo dee digrigiisu waa dhacsan yahay marka qalbiga ictimaadka iyo iqada inaynu siino ilaahay tabaaraka wataala innaku sababta ka tegi mayno dadka qaar ba iyagu iska odhanaya ilaahay baan kaga tegey sababtina aan la imanayn marka sababta de waynu la imanayna waayo ilaahay shay kasta sabab ugu talagalay marka asbaabtii saxda ahaydna dee ka tegi mayno waayo haddaad sababta ka tagto waxay dhaawacaysaa sharciga iyo caqligaba way dhaawacaysaa haddaad sababta ictimaadana dee shirki bay noqonaysa kama qaala shaykhu lislaam ibnu taymiya raximahullah marka baaraka allahu fiikum inuu taa qofku arrintaa aad iyo aad ugu dadaalo oo aanu dee ma garanaysaa weliba camalka iyo shaqooyinku hayo inaanu dee odhan alla waan shaqaystaa alla anigu waxa markaa hadduu ictimaado halkaa shirki baa kaaga soo gelay iska ilaali qofka muuminka ah hadduu dee ilaahay subxaana wa tacaala khayr siiyana ilaahay buu u shukrinaya haddii ilaahay dee faqri iyo xanuun iyo musiibo ay ku dhacdana uu iska uu iska sabraya qofka muuminka ah fa kaana khayran lahu uu markastaba xaaladiisu qofka muuminka ah arrintiisa iyo shaanigiisu waa la yaab rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka taana baaraka allahu fiikum in aad iyo aad waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha aad u dhaca ee waliba faafa waxyaabaha halista ah ee tawxiidkana dhaawacaya laakiin munkaraadka faafay masalada qardhaasta la yidhaa qardhaastu aad iyo aad bay u faaftay qardhaasta la xidhay dadka qaar qoorta ku sitaan qaar caloosha ku sitaan qaar lugaha hoose laba iyo saddex ku sitaan dadka qaar baa koodhanaya shan baa sitaan waxba qarin maayeen qaar baa caado caddaysanayaan waa walaa xawla walaa quwata illa billah laakiin waxay u badan tahay waxaan rajaynayaa dadka dee badankooda jahli baa ka haysta arrinta iyada marka qardhaasku waa waxyaabo dad la isku xidhxidho dadkeenni hore bariga hore samayn jiray waa la odhan jiray aw hebel aw maxamed qardhaas uu ka soo dhig baa la odhan jiray alxamdulilah cilmigii baa faafay ilaahay baa mahadle cilmigu waa faafaya oo dee maanta way soo yaraanaysaa weliba dadka baadiyaha iyo miyiga ku sugan ee acraabtaa waa ku bilaya weliba qodobkaasi marka qardhaastaasi weliba sida qaalibka marka qaar la furfuro waxaa ku yaala xuruuf iyo waxyaabo aan macnaheeda aan la garanin xataa luqa carabi inaan ahayn macnaheedana aan la garanin ama dee asmaa shayaadiin ha noqdo ama waxyaabo kaloo dee daraasimo ha noqdeen waxyaabahaasa ku jira marka qardhaastaasi waa shay aan bannaanayn rasuulku calayhi salaatu wasalaam man tacallaqa tamiimatan faqad ashrak qofka cuskada ama dee iskaba laalaadiya ama ictimaadaba ama jeclaadoba qardhaas faqad ashraka buu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka qodobkaana in aad iyo aad laskaga ilaaliyo ilaahay baa wax anfaca ilaahay baa wax dhiba tabaaraka wa tacaala sababta aynu naqaano dawo caadiyona maaha oo sharciya dawo maxaanku idhaahdaa kalena maaha tii sharcigu sheegana maaha tii cilmigii khibradu sheegana maaha markaa maadaama aanay midnaba ahayn dawo sharciyana aanay ahayn qofku baaraka allahu fiikum iska ilaaliyo laba xaaladood bay culammadu u kala qaadeen hadduu ictiqaado uu yidhaa qardhaastani waxna way anfacdaa waxna way dhibtaa bidaatihaa bay u anfacda waxna u dhibtaa kaasi muxuu noqonayaa xaaladda fahuwa shirkun akbar shirki akbar uu culummadu noqonaya bay yidhahdeen hadduu yidhaahdo laakiin waa sabab baa ka dhiganaya waxaana sabab ahayn xukunkiisu muxuu noqonayaa fahuwa shirkun askar waayo sabab waa wuxuu ka dhigtay waxaan sharcina sabab ku ahayn cilmigana dee iyo tajribadana aan cilmi sabab ee ku ahayd aad bay u dhacdaa weliba dadkeena isagoo iska tukanaya ayuu afar qardhaa soo sitaa ama lix qara marka baaraka allahu fiikum tawxiidkee diinta waa dhaawacaysaa inaad isilaaliso qalbigaaga alle mooyaane wax kalood siisaa ood cuskataa yaani jiri qardhaastu dee macaankana kaa qaadi mayso dhiikarkana kaa qaadi mayso wax kalena kaa qaadi mayso haddaad xataa dee aad baqato ama tira waan sasaa acuudu billaahi samiici alcaliim haddaad tira ama shaydaankaad iska naarto ama faatixada aad akhrisato waa kaa tegaya waxyaabaas baaraka allahu fiikum waxaa kaloo ka mid a waxyaaba aad u dhacay faafa ee tawxiidkana dhaawacaya waxaa la yidhaha baasaysiga waxa la yidhaha wama adraak waxa baasaysiga la yidhaahdo aad buu dadkeenna ugu dhaca oo dadkeennu waxay ku odhanayaan allah bishani waa bisafar baa la marka imika tusaale ahaan bishii biliis safarayna dhaafay aad bay uga baqaan dadka qaar baa xataa waxay dhahdaan waa safar alkhayr isagoo dee safar safar baa wuxuu u tiirinaya safar alkhayr isagoo ka baqanaya bishaa safarba ka baqanaya dadka qaale arbacaday ka baqaan waa arbaca oo bil safar ugu dambaysa maalin ama arbacadu ka baqanaya ama marka waxaa laga yaabay inuu dee hadduu dhul iibsado wuxuu odhanaya waa bil safar ee gadama iibsanaye ama baabuu gudana inuu iibsado marka wuxuu ka baqanaya bil biluu ka baqanaya dadka qaar ka mid xayawaanaadkay ka baqaan weliba shimbiraha iyo aad tukaha iyo huraabka iyo aad bay uga baasistaan carabtii horena shimbiraha way ka baasiysan jireen huraabka iyo tukaha iyo way ka baasiysan jireen dadka qaar ka midi caadi waa dee waynu ognahay bisadda madow dadka qaar way ka khaahaayadaan bisad madow hadduu arka waa uu yani u naxaya dadka qaar ka mid qof cawaran hadday arkaan way ka baqanayaan marka waxyaabaha noocaasi waa khuraafaad walaalayaa caqiidada iyo diinta dhaawacaya baasaysigu waa shay ama wixii kugu kalifaya ama wixii kaa joojinaya sababtii xaqiiqiyana maaha oo waxaad ka baqanaysa waxaanaysa alla dhulka ma iibsanaya alla waxaa ma samaynayo alla waxaasi hay dhaafaan mee waxaasi hay dhaafaan baaraka allahu fiikum waa shirki sida ka sugnaatay حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حديثه هو حديث حسن وحي الرسول عليه الصلاة والسلام باسيسك وحلا إلى هذا وشرك وشرك بالرسول عليه الصلاة والسلام مرقا وحبا باسيسن دادك قار كمي ذا وحي أهيد بن ملينا مثلت قصوة بحد هلل أيا وحي قرتك قبض قبضنا ninbaa guursaday uu ka dhintay nin kala guursaday uu ka dhintay ninbaa guursaday uu ka dhintay shan iyo labaatan ninbaa ka dhintay shan iyo labaatankii nin dee gabadh yacni shan iyo labaatankii nina gabadhaa ka dhintay waxay u bixiyeen gabadhiiba dee xabaal yacni gabadh dee qabri oo kalaa ama dee maqbuura gabadhii u bixiyeen yacni dee mid u saaxiiba kii dhintaa marka haddii tusaaleahaan dadka qaar ka mid way dhacdaa haddii wax ku dhacaan ama wax ku habsadaan ama kii guursadaaba uu dhinto ama aqalka gashaabo uu dilaaco ama waxay aragtaan waxba lagama baasaysta walaalayaal ilaahayba waxaan keenay ilaahaybaa anfaca ilaahay baa wax dhiba umuurtu waxay ku socotaa oo ay ku dhacdaa qadarka ilaahay tabaaraka wa tacaala bay ku dhacdaa shan iyo labaatan qof haddii ay ka dhintaan ama sagaal iyo toban qof dadka qaar baa ka odhanaya oo mala way sumaysay mala waa sida yacni way ka baqanayaan isagoo wixii ka baqanaya baaraka allahu fiikum ictiqaadka waxaad gelisaa ilaahay baa waxna anfaca waxna dhiba khawfka cid kalaa ka baqan odhan alla bilow waxaas igu dhacaan oo bilaan ku dhinta haddaan guursado oo bilaan waxaa ku sameeya waxaa baaraka allahu fiikum diintaada iyo caqiidada ilaali waana umuurta jaahiliyada ayaa ay ka mid tahay waxyaabahaasi marka dadka qaar ka mid a xataa lambarada qaar ka mid a dadka qaaroo marka lambar arkaan ka istaago odhan alla lambarka iga ilaali qaar baa ka odhan saddex iyo tobanka ka xanaaqa هواي ما عاد قعنا وعقول لي تين كان عبني يوم واحد تين كان وخرافات بارك الله فيكم واحد تين كان عول لمرك صدح تبنات قرب كورني لمرك تضبوا ك مسعري أعوذ بالله وحصل وحي كبين يستنتع التضير يبصيك من قرب كورن مرض النوع عسى عسانك وان كيرا وعقيدة فاسدة وار مرأيو مرعس تهرود تبلوك تبنك دهبي كده والله الله يلوسك وذا من دركو وحباك ka baqan dharka waxbana ka istay dadka qaar ka mid ah ka baqan xayawaankana ka baqan aqaladana ka baqanine wixii qarxaya iyo wixii dilaacaya ilaahay baa amar kale waxaan ilaahay qadarin ma dhacaya xadiiska rasuulka kaleey salaatu wasalaam haday isku yimaadaan ala an yanfa'uka bi shay inay wax kugu anfacaan kugu anfici maayaan illa wax ilaahay tabaaraka wa tacaala laka ku qoray mooyaan hadday isu yimaadaan inay ku dhibaan kuma dhibi karaan dadka oo dhani illaa wax ilaahay tabaaraka wa tacaala calayka korkaaga ku qoray mooyaan ruficat alaqlaam wa jaffat الصحف حديث كان الإمام الترمذي وصوصا بارك الله فيكم مركا قفك دي عقيدتيسا وينو صحب اعتقادك فاسدك اه ee qalbiga galana uu inagu badan yahay barakallahu fiikum askar waxa kale kamid wax yaba muhiimka inay ogaanaan masalada dhaarta la yeeraa waxa kamid masaailka tawxiidka dhaarta waxa la yeeraa walaalayaal dhaartu waa cibaado ilaahay bas kale hadaa dhaaranayso hal lagu dhaarto ilaahay tabaaraka wa tacaala hadii kale carabkaaga ba iska ilaali dhaarta faraha badan waaba laga fiican yahay waxfadu aymanakum al ayman dhaarta in la ilaaliyo fiican waayo wixii dhaqaaqo hadaa tiraado leeyahay billahi tallaahi wixii dhaqaaqaba ama wixii koor istaagaba dad u dhaarato marka dhaarta in la xafido ayaa muhiima haddaad dhaaratana dee kafaaratiyimin badda laga raba ilaa axkaam bay leedahay tagala dadka qaarkeedu ma garanay hadduu dhaarto dee kafaara lagaa doonaya haddaad dhaarato haddaad imaka wax ku dhaarato tira wallaahi waxaan ma samaynayo ood samayso kafaara lagaa doonaya baaraka allahu fiik marka waxaa dhaca dhaartu iyadoo dee ilaahay iska leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofka dhaaranaya falyaxlif billah allah ku dhaarto marka waxay aad u dhacdaa dadka qaar inay ku dhaarteen nebigii ilaahay weliba innaka dadkeenna iyo shacabkeennan aynu ku nool nahay mujtamaceenna way ku badan tahay nebigii ilaahay baan ku dhaartay marka nebiga laguma dhaaranayo sheekh kaloo laguma dhaaran karo sheekh saxaaqna laguma dhaaran karo sheekh cabdulqaadir jiilana laguma dhaaranayo awowgaana ha ku dhaaranin maalkaaga iyo xoolaaga ha ku dhaaranin ciyaalkaaga ha ku dhaaranin sharaftaada ha ku dhaaranin darajadaada ha ku dhaaranin alle mooyaane tabaaraka wa tacaala inaan cid kale lagu dhaaran marka in layska ilaaliyo baaraka allahu fiikum ikhwaani alle mooyaane cid kale inaan lagu dhaaran qodobka aad iyo aad layskaga ilaaliyo oo qofku uu taan iska ilaaliyo waxaa kale aad u dhacda dadka qaar ka midi marka laga warramayo baabka asmaada iyo sifaadka ilaahay jalla wacala ilaahay asmaa buu leeyahay ilaahay sifaad qaar baa taawiiliya marka taawiilku waa shay xaaraana waana shay aan bannaanayn dadka qaar marka laga warramayo ilaahay baa maalinta qiyaamaha imanaya ilaahay baa sifadaa leh dadka qaar way taawiiliyaan waxaa odhanaya mee amruhu amarka allaa loola jeeda waana taxriif ay leexinayaan hadalkii daahirkiisa bay ka leexinayaan yuxarifuuna alkalima can mawaadicihi marka hadalkii in la leexinay ilaahay waa imanaya tabaaraka wa tacaala ilaahay carshigu ka sarreeya waa sifooyinka xaqiiqiga marka baaraka allahu fiikum sifooyinka xaqiiqiga ah ee ilaahay jalla wacalaa uu leeyahayna baaraka allahu fiikum aynu sugno aynu isbaatinno inuu qofku taana asmaada iyo sifaatka uu iska ilaaliyo tafaasiirta tafaasiirta qoran ee taalla qaarba ta'uul ku jira tusaale ahaan tafsiirka la dhaa jalaalaynka wama adraak tafsiir jalaalayn kitaabka la dhaa tafsiirka jalaalaynku dee waa tafsiir aad u fiican luqadda carabida iyo alfaada sida u taxliilinayo hase ahaatee waxaa ku sugan meelaha qaar ka mida ta'wiil uu asmaada iyo sifaatka leexinayo ama ta'wiilina marka qofku calaa yadi sheekh salafi qof dee sunno u saaxiiba oo sheekh caqiidisu sax tahay oo mashaayikhda mutaqiniinta waxay taqaaniyaan ee dee sunnada iyo caqiidisu ay sax tahay oo lagu kalsoon yahay diintiisa iyo caqiidadiisa calaa yadi mashaayikh dad lagu kalsoon yahay inuu ka qaato oo uu ka dhigto waayo tafaasiirta ku taalla safatu tafaasiirka laydha xataa maxamed bin cali saabuuni marka tafaasiirta ama ashaacirada ama tafaasiirta suufiyada ta'wiilku waa ku jira marka kutubtana in lala socdo meelaha ta'wiilku uu ku sugan yahay waayo waynay caqiidadu sax tahay caqiidadeennu caqiidatu ahlusunna waljamaca caqiidata salaf caqiidadii salafkii saalixa ahaa saxaabadii iyo taabiciintii atbaacata marka caqiidadeennu waa inay sax tahay oo caqiido sugan oo taxriif iyo taawiil ay ka fogtay baaraka allaahu fiikum waxaa kaloo ka mida waxyaabaa dhaca masalada xafladda ixtifaalaadka walaalayaal ilaahay tabaaraka wa tacaala laba ciidood buyna siiyey labada ciidood waa ciidul adxa iyo ciidul fidriga ta soo raacdaana waa ciidda maalinta jumcaha usbuuca ama wiigga dee jumcahana waxaynu leenahay waa maalinta saddexaada soo raacda saddexdaa waxaan ahayn oo loo dabaaldego ama loo ixtifaalo ama la xuso diinteenna sal iyo raad kuma laha ciidda hooyada ciidda dhirta ciidda kacaanka ciidda shareecada waa shay ku xaaraan in la dhaha waxa loo dabaaldegaya ciidda sanadka cusub ee hijriga islaamiga ah waa shay sal iyo raad sharcigan aan ku lahayn taa miilaadigana sal iyo raad kuma laha ciidaha diinta taabanaya ka waran ciidda diinta taabanaysaana ma bannaana maadaama acya diin ay taabanaysana ma bannaana tusaale ahaan dadka qaar ka midii waxay u dabaaldegaan ciidda maalinta laba-iyo tobanka rabiica alawal baa loo dabaaldegaa ciidda noocaasi sanadkii maalin dhacaysee loo dabaaldegayo saxaabadina may samayn abubakar iyo khulafadii raashidiinta aha dadkii fiicnaa may samayn rasuulku muu samayn a'immadii fiicnaa may samayn waxay bilaabmatay qarnigii afraad iyo wixii ka dambeeyey dadkii faadimiyiinta cubaydiyiintiiba markaa bilaabay marka waxaa kaloo ka dhacda dadka qaar ka mid inay ijtimaac sameeyaan marka in la yidhaahdo maalinta noocaasa sanad kastaba maalinta nooca iyo noocaasa halkaa layskugu imanayaa shareecada sal iyo raad kuma laha haddii maalin la xadido kitaabkeenna kuma hayno maalin la xadido oo aan saddexdaa ciidood ahayn sunnahana kuma leh taxdiidka shayga la xadidayo oo la odhanayo xadkaasaa la yskugu imanaya kitaabkaa iskale sunnaha salafkii saalix ahaa inna kuma ogin qadiyadaana wax daliila oo meel makaan uu layskugu imanayo odhanay halkaasaa la yskugu yimaada ama meesha saa wax ka dhaca wax sal iyo raad le baaraka allahu fiikum rasuulku calayhi salaatu wasalaam in badan buu ku dardaarmay wa khayru lhadyi هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة إن بضنبوا كتر دارمي إن دينت الله العليم رسولك عليه الصلاة والسلام الدنيا وحو كتغي إساقوا الشرعي إيا دينت إنه رمستري اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا دينت إنه كامل وإن رمستري هذا تلاحظه maalinta shabcaan shan iyo tobankeeda ayaanu xus leenahay daliilkunbaa lagu baadhaya waar kitaabkii oo balbukhaari lagu soo qaado ma lagu odhanay ama dee muslimkaba kutubta lagu baadhaya haddii daliil loo waayo waxay noqonaysaa sal iyo raad kuma laha kitaabka marka walaalayaal diinteenna waa la dhammaystiray saxaabadii iyo salafkii waxay odhan jireen waa raaca ittabicuu raaca oo diinta wax kalea ku soo darin inta saxdaa axaadiista saxdaa iyo inta rasuulka ka sugnaatay ayaaba inaga badanba saxaabiga laydha cabdillahi bin mascuud ilaahay raalliha ka ahaado maalin maalmaha ka mida wuxuu soo galay xalqado xilaqan xilaqan siduu soo wariyaan imaam daarimi sunankiisa wuxuu soo galay xalqado xalqad kasta mid baa hor fadhiya kaa xalqada hor fadhiya wuxuu odhanaya dhagaxaan bay is wada hor dhigeen mid kasta wuxuu odhanaya kabiru mia allahu akbar dhaha allahu akbar boqol goor markaasay dhagaxi tirinaya kow laba saddex ee hallilu mia laa ilaaha illa allah boqol goor dhaha laa ilaaha illa allah markaasaa sabbixu mia subxaana allah boqol goor cabdilaahi ibni mascuud ilaahi raalliha ka ahaaday ayaa xalqadii sidaa u eegay saasuu fiiriyey wuxuu yidhi de laba arrimood kuma dhaxayso inaad ku sugan tihiin dariiqadii rasuulka mid ka hilaayo badan ama mid ka hanuun badan ama inaad furteen baabkii dalaalka iyo baabkii bidcada diinta lagu soo dirayay wax kale inaad furteen wallaahi waxay yidhaahdeen cabdillaahi bin mascuud bay la hadlayay wallaahi ma aradna ila alkhayr cabdilaahi bin mascuudow khayr mooyaane wax kale maanaan duniya maa aradnaa ila alkhayr ujeeddadaydu khayr mooyaane wax kale maa subxaana allah walxamdu lilah miyaanay khayr ahayn subxaana allah walxamdu lilah laa ilaha illa maa lak ya cabdilaahi bin mascuud waayo ilaahay baan xusnii ku leh wuxuu ku yidhi fara badanaa inta khayr doonaya ee khayr jecel haddana dariiqii aan hayndin marka dadka qaar dee khayrkii walogay dadka qaar ba khayrka jecel doonaya diintii dadaal u haya juhdi fara badan ku bixinaya hase ahaatee hal qodob waa inaad fiiriso waayo yaanu noqonin dadaalkaagu baatil yaanu kaa noqonin waa lagu weydiin doona xataa maalinta qiyaamaha rasuulku miyaanu odhan man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa rad man axdaa fii amrina haada maa laysa minhu fahuwa rad bal axaadiista fiiri qofka sharciga iyo diintayada ku soo dara waxaan sal iyo raad ku lahayn laga aqbali maayo waa xadiis saxiix buhaari muslim baa soo saaray man camilana waa riwaayadii muslim markaa qofku haddii uu shay sameeyo su'aal isweydii waar waxanaad samaynaysaa waa khayr waaye ma rasuulka ma ka soo aroortay mise kamay soo aroorin ma sameeye salafkii saalixa ahaa mise may sameyn culummadii sunnadu ee sunnada ma waafaqsan yahay mise ma waafaqsana marka camal kasta maxaa loo shardiyaa waxaan ku khatimaya camalka maxaa loo shardiyaa laba shardi soo maha maxay kala ahaayeen ya alikhlaas lilaahi tabaaraka wa tacaala shardiga labaadna waa maxay mutaabacadii rasuulka calayhi marka camalkaagu hadduu khayr iyo ilaahay daraaddaadu la jeedo uu fiican yahay hal qodobuu isweydiin ma waafaqsan yahay sunnihii hadyigii rasuulka mise ma waafaqsana muxuu yahay marka qodobkaa bal aad ha loo fiiriyo ilaan wax kasta inuu samaynayno niyaddeennu way fiicantay dad muslimiinna khayrkaynu jecelnahay laakiin wayna waafaqsan tahay baaraka allahu fiikum hadyigii dariiqadii rasuulka calayhi salaam waxaan markaa baaraka allahu fiikum waxaan idinku dardaarmayaa dhammaantiin nafteedii walaalahay ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu ka baqanno qofku dee taqwada ilaahay inuu laasimo ilaahay aynu ka cabsanno waxa intaas iga ahayd tambiih inaan dee walaalahay baraarujiyo ujeeddo kalena dee kamaan lahayn markaa in isbaraarujiyaana dee meesha waa ku jirtaa oo fadakir waayo waanadu dee qofka muuminka insha allahu tacaala inay anfacdo oo dee waxaa kaloo markaa tilmaami lahaa qofku dee waxaas la sheegay oo dhan ma kala saari karo qof shayga xaqaa iyo shayga baadilkaa xalaashiyo xaaraanta maxaa lagu kala saaraa imika xalaashiyo xaaraanta dee cilmiga walaale marka waxaan idinku naseexaynaya dee qofku waxba barto haddaanad waxba barin oo aanad dee cilmi u lahayn tawxiidka ilaahay sahliga aanad garanayn shirkiga ilaahay oo qofku wixii aanu waxba ka garanayn dee wuxuu odhanayaa sidii maxaa leeda waa duul ninkii muxuu yidhi waa duul culumo duul culuma qastay baan leeyahay marka qofku dee wuxuu odhanaya waa nin adduunyadiiba culuma waashay xaggana way ka odhanayaan xagga marka dee qofku waa inuu wax barto walaalayaal haddaanad waxba baran ama dee macrifiya aqoon diintaada aanad u lahayn dee maalin kasta midna waxbuu kugu shubi doonaa dee haddana goor waa lagaa shubi doonaa baaraka allahu fiikum waxalla barto jasaakum allah khayr wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu